bismi illaahi raxmaan raxiim xildhibaanada sharafta leh saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo dhegaysanaysa ama daawanaysa waa idin salaamayna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sida saaxiibadii iga horreeyay ay sheegeen maanta halkan waxaa isugu yimid guddi ka kooban xubno matalaya ama ay iska soo dhex saareen xildhibaanadii soomaaliyeed soo gudbiyey mooshinkii golaha baarlamaanka loo gudbiyey taariikhda halkaa ku astaysan guddoonkuna uu shaabadeeyey taasoo macnaheeda macnaheedu ay tahay inuu official yahay oo guddoonku uu hayo mooshin rasmi ah taas oo la raba inay ka baxdo mugdiga waxyaabaha kutrikuteenta oo media qaarkii uu tabinayey mooshinkii lama qabanin iyo lama arag iyo maaragtay dib baa loo celiyay waxaas inay meesha ka baxdo qodobka kale muhiimkaa waxay tahay mooshinka iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sababaha waxaa sharixi doona saaxiibada akrin doona qoraalkii loogu talagalay shirkan laakiin waxaan rabaa inaan in yar qaabto dalka soomaaliya waa dal dhibaato ka soo baxaya waa dal waktigu uu qaali ku yahay waa dal afar iyo labaatanka saacadood daqiiqad ka mida inay ka habsaanto ama ka khaldanto ama ka khasaarto aan loo baahnayn sidaasi darteed hebel iyo hebel baa dagaalamay ma aha mushkiladda meesha taalla waxay tahay xaaladii uu dalku ku jiray iyo shaqadii dalka ka socotay waxay taagan tahay muddo dheer waxaan isku daynay inaan dulqaad badan samayno oo aan u kaadino inta xal laga gaadhayo waxaan isku daynay in aan isku dayno in ayaga dhexdooda ay isxalliyaan waxaan wakti fiican oo ku filan siinay cid kasta oo soomaali ama aan soomaali ahayn kuwa loogu yeedho beesha caalamka dhammaantood waxaan aragnay inayna waxala oo ay soo wadaan ayna muuqanin sidaasi darteed waxaa muuqatay inay lagama maarmaan tahay in sharciga la aado dalka soomaaliyana dhibaatada uu ku jiro siduu kaga bixi lahaa xoogga la saaro taasoo macnaheedu ay tahay structure dawladeed oo nadaama oo madaxweyne ilaa inta ka hooseysa ay wada shaqaynaysa in la helo haddii intaa la waayo waxaa weeye dawladnimo ma jirta weeye macnaheeda sidaasi darteed waxaa xildhibaanadii haddaan nahay noo soo baxday in mar haddii wada shaqayne ayna jirin si wada shaqayn ay ku abuuranto la helo xukuumad la jaan qaadi karta nidaamka dawligaah ee jira soo celin karta kalsoonidii shacabka dhammaystiri karta howlaha dalka yaalla annaga xubno baarlamaan baana shuruucdana laga sugaya waa fara badan yihiin laakiin shuruucdu waxay nooga yimaadaan xukuumadda xukuumaddii shuruucdaa noo soo gudbin lahaydna muddo lix bilood ka badan ma hayno sidaasi darteed waxay tahay in mooshinkan la keeno mooshinkan tiradii loogu loogu talagalay in ka badan baa keentay guddoonku waa hayaa shalay guddoonka waa la kulanay raggii la kulmay baan ku jiray iyo gabdhihii waxaanan guddoonku naga codsaday in la siiyo maalin haddii wax odaytinimo ah oo uu samayn karo ay jirto annagoo kalsooni badan ku qabta guddoonka waa siinay intaa wixii ka dambeeya haddii xal uu la yimaado xalka laga hadlayaana ma aha hebel iyo hebel baa la heshiisiinaya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrintu way ka gudubtay beel caalam way ka gudubtay guddoon way ka gudubtay baarlamaankay u taallaa mooshinkaana baarlamaanku hor yaallaa boqol iyo afartanka xildhibaan ee mooshinka soo qortay ayaa awood u leh inay la noqdaan cid kale oo meel kale u leexin kartaa ma jirto cid kale oo wax kale cid kale oo wax kale la imaan kartaana ma jirto haddii wax la heshiisiinayo iyo haddii wax la xallinaayo iyo haddii wax laysku laysku kabkabaayo wakti ku filan waa soo siina dadka soomaaliyeedna wakti intaa ka badan kama khasaari karo faahfaahin intaa ka badan ma gelayo laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan baarlamaankooda tusaale ahaan laba nin ama laba gabdhood hadday dukaan wada leeyihiin oo dagaalamaan dukaanka waa la xidhaa inta laga soo heshiisiinayo dalka soomaaliya dukaan ma aha laba nin aad dagaalanta waa la xidhaya hal daqiiqada dalka soomaaliyeed kama habsaami karo qodobka kale madaxweyne